wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan maxamed xaaji aadan oo isweeliyow agaasimaga guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa guddoonsiiyey maamulyaalka madaariista shahaadada iyo weliba kaararka aqoonsiga ee madaariista gobolka maroodi jeex maalmooyinka dambe wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan way bayawaday diiwaangelinta madaariista iyo macalimiinta walkudhikow madaariista somalilan agaasimiga guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan iyo kuwerbi biyowka shahaadooyinkii kaararka aqoonsiga
kulankaynu maanta waxa uu daaran yahay maadaama sanad cusub la galay oo dardargelintii howlihii shaqada iyo howlihii waxbarashada gaar ahaan arrimaha qur-aanka iyo horumarintiisaba aanu ka shaqaynaynay waxay macallimiintan tusaale u yihiin intii isa soo diiwaan gelisay ama u hoggaansantay nidaamka wasaaradda diinta ee awqaafta waxaad la socotaa waxaad la socotaan in ay wasaaradda ayaamahama ku howlanayd inay dib u habeyn ku samayso guud ahaan madrasadaha qur-aanka kariimka ah intay isu jirsanayaan diiwaangelintooda kuweebaa xidhmay kuwee si fiican u shaqaynaya sidoo kale waxaa barbar socotay in macallimiinta loo sameeyo waxa loo yaqaano kaarka aqoonsiga ama identity kaarka ama idiga wax loo yaqaano taasoo runtii uu macallinku maadaama muhiimad weyn uu u leeyahay qaranka maadaama muhiimad weyn uu leeyahay tarbiyada iyo ubadkeen oo la tarbiyadeeyo maadaama ay qur-aanka ilaahay subxana wataala dhigayaan waxaa muhiim noqotay ay macallimiinta runtii codsiga xaggooda ka yimi badankood dhammaantood aan idhaahdaba in macallinka la ixtiraamo oo la ogaado cidda macallinnimo u qalanta cidda dhigi karta qur-aanka ilaahi subxaanahu watacaala iyo cidda ku habboonba in la kala saaro marka halkaas halka waxaa jooga macallimiintii runtii madaariskoodii iyoiyo malcamadihii ay gacanta ku hayeen ay wasaaradda runtii soo hubisay iyo sidoo kale macallimiintii la soo hubiyey marka waxay runtii barbilow u yihiin guud ahaan macallimiinta dalka ilaa iminka boqolaal bay runtii gaarayan lakiin saaka intaan waxaan ugu soo xulannay si macallimiintii kalena u ogaadaan in diiwaangelintii iyo macallinkiioo loo samaynaya id kaarkii iyo howlihii nidaamintii runtii ay socoto waxaa runtii mudana wasdi noo sharafa maanta in aad tiradan macallimiinta aad guddoonsiiso shahaadooyinkooda iyo id kaadhada sidaa waxaan ku idhahdaa ayay ka muuqata runtii wasiirka wasaaradda diinta ee awqaafta somalilan sheekh maxamed xaaji aadan yowsiina goobta ku hadalay wayna uuse sheegay in diiwaangelinta iyo biyowka kaararka iyo shahaadooyinkaba iyo muhiimgata somalilan
sidaa daraaddeed waxyaabihii ay u baahan tahay sugiddaas ayay ka mid tahay inaynu madaaristeenna iyo macallimiinteenna ay diiwaan gashanaadaan dadka inaynu ka naqaanno inaynu tababarno tayadooda sii kordhinno ka war hayno isku xidhnaanno wax kasta oo caqabad ku ah xog ka hayno sidii aynu uga gudbi lahayn ku tala gallo wax kasta oo kobcina oo kordhina oo koruqaadida aynu ka shaqayno taasaa markaa waxa weeyaan ay ka mid tahay madaaristeenna iyo macallimiinteenna inaynu diiwaan gelinno inaynu shahaadooyin u samayno inaynu aidhi kaadh u samayno oo aadamaha adduunkuba uu leeyahay astaan uu qofkaasi qarankiisa kaga mid yahay oo lagu aqoonsado iyo mid gaaraho u dheer oo ah taa waxa weeyaan uu macallinka ku yahay waxaynu doonaynaa macallimiinteenna inaynu tayayno inaynu waxa weeyaan ka war hayno inay waxa ay dhigayaan ogaanno inaynu kula shaqayno ku saacidno macallimiintu waa dad isxilqaamay oo runtii xagga ilaahay iska xilqaamay oo doonaya inay kitaabka ilaahay gudbiyaan taasaynu innaguna kula shaqaynaynaa taa weeye siyaasadda xukuumadda iyo siyaasadda wasaaradda iyo siyaasadda madaxweynaha oo waxa weeyaan ah waajabka ugu culus ee saaran in kitaabka ilaahay iyo qur-aanka kitaabka ilahay iyo sunnaha in kor loo qaado waa talada ka dhalatay culimmada jamhuuriyadda somalilan oo runtii wax badan ku mashquulsanayd sidii waxa weeyaan loo tayeelin lahaa ee kor loogu qaadi lahaa dacwadda jamhuuriyadda somalilan ka socota waxaan uga mahad celinayaa dhammaanba culimmadeennaan uga mahad celinaya waxaan uga mahad celinayaa geedi socodkan oo soo socday labadii wasiire iga horreeyey oo waxa weeyaan hawl weyn runtii ka soo qabtay waxaan si gaara uga mahad celinayaa agaasimaha guud oo dhammaantoodba waxa weeyaan hawshaa buddig u ah iyo dhammaan howlwadeennada kale ee qiimaha badan ee wasaaradda jooga